subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysanaay qodobada aad ku dhageysan doontaan saaki wararkan waxaa ka mid ah mashquul dhanka jimicsiga oo aroortii ka jira garoomada kubadda cagta ee magaalada jowhar iska maalinta caalamiga ee gabdhaha injineerada adduunka oo lagu qabtay muqdisho diyaargarowga maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliya oo ka socda qeybo ka mid a dalka dowlada soomaaliya oo muqdisho ka daafurtay hiigsiga qaran ee labada kun iyo lixdanka guddiga doorashooyinka qaranka oo agabka diiwaangelinta codbixiyaasha geeyay magaalada dhuusamareeb akhbaaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo ku dhawaaqay nabad u dhexaysa dowladaha iiraan iyo israa'iil
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacii waa abdaxsiis xasan maamucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhda waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka mashquul dhanka jimicsiga ah ayaa aroortii ka jira garoomada kubadda cagta ee magaalada jowhar nuur maxamed cabdi ayaa booqday warbixintan ayuu nooga diyaariyey tusaale ahaan aniga waxaan ahay sagaashan iyo afaraan ahay markaan imaanayay afar bil ka hor hadda waxaan ahay siddeetan iyo siddeed subax kasta waxaa garoonka shangole stadium ee magaalada jowhar lagu arkaa dad isugu jira dhalinyaro iyo waayeelo kuwaasi oo u taga inay sameeyaan jimicsi iyo orod taasi oo u wanaagsan caafimaadka jirka in laga helo firfircooni iyo yareynta cudurrada jimicsiga subaxdii wuxuu kaalin weyn ka qaataa yareynta miisaanka jirka kor u qaadista tamarta jirka waxaana laga helaa hurdo wanaagsan waxa uu sidoo kale noqday meel lagu kulmo oo ay dadka isdhexgalaan taasi oo sare u qaadaysa xiriirka bulshada ciise axmed sabriye oo ka mid ah dhallinyarada cuslaatay iyo liibaan maxamed ciyow ayaa ka warbixiyey ahamiyadda uu leeyahay jimicsiga muhiimadda ay noo leedahay inaan iswartiibada nimaado oo fara badanta annaga caalamkaasaan ka mid nahay sidaa og tahay exercisaa la sameeyaa exercisaa la sameeyaa waxaa la tagaa meelaha barxadaha sida iswartiibooyinka oo kale loo diyaarshay iyo meelaha kale dadku way socdaan aroortii marka dantaynaa nagu kalifaysaba inaan iswartiibada nimaado sida runtaa wax badanaan ka faa'iidnay tusaale ahaan aniga waxaan ahay sagaashan iyo afaraan ahay markaan imaanayay afar bil ka hor hadda waxaan ahay siddeetan iyo siddeed sidaas darteed waxaan rabaa maadaama dhirirkayga uu yahay hal mitir iyo siddeetan culeyskaygu inuu noqdaan rabaa siddeetan iyo shan siddeetan iyo saddex waa sida ay ii sheegeen takhaatiirtu waxaa kaloo ka mid a isdhexgalka bulshada dadkan waa og tahay fadhi ku dirir iyo qiila waqaala iyo hebelaa fiican iyo hebelaa xun gidaarada lala fadhiyaa mar hadduu qofka uu isbartiibada yimaado waayeel ha ahaado dhallinyaro ha ahaado wuxuu naqanaa woma sports dad badanaa isbaranaya woma sports magacaasuu la baxaa sports meenuu naqanaa qofka sportigana waxaa ka waxaa ka xaaraana inuu ka hadlo qabyaalad iyo siyaasad sidaas darteed isbartiibada waxaan u dooranna odayaashayna waxaa ka mid a waxaan ku soo daalnay gidaarada ee fadhi ku dirirka waxaad moodaa marka hadda inaan xoogaa ay maaragta xumadaasu ay naga yaraanayso oo aan helayna hawo kale dhallinyaro maaragtay freesh ah oo aan qiila waqaala iyo aan arag oo hubbigooda uu yahay bannooni jimicsi anaa kaa muruq weyn anaa maaragtay kaa maaragtay sigisbaag weyn barnaamijkaasaan hadda soo dhex galna marka barnaamijka horeo dhan waa ka soo tagna marka xagga caafimaadka marka aan wax kaaga taabto runtii qof walboo annaga nagamida waa ujeedaa waxaa ka socda dhidid badanaa ka socda dhididkaasoo ka turjumaya inuu qofku uu sameeyo exercise qofka dhididka ka imaanaya waa ogtahay waxaa ka imaanaysa cusbadiyaa ka imaanaysa cudurro badan oo qofka uu la nool yahay dadku inta badan ay la nool yihiinaa jira oo cudurradaasu ayna daawo maaragtay in la soo sameeyo ayna ku bogsanayn laakiin orodkan dabiiciga iyo exerciseka ay xoogaa maaragtay uu kaaga dabcayo marka caafimaadkana dadkan socdoo dhan qofba siday u socotaa waxa ugu muhiimsanaa caafimaad waa xanuunada dadka la nool oo weliba xanuunada waaweyn ah inta badan waxaa lagu daweeyaa exerciseskaasaa lagu daweeyaa isbartiibadaanu marka guud ahaan dadkay wada anfice gaar ahaan dadka annagoo kalaa dhallinyarada daashaa aaday noo anfice
magacii waa liibaan maxamed ciyow meeshaanaa imaada almiitadan subaxdii subax walbaa meeshaan iskaaga jimicsada iskaaga almiitayaa se jirka u dhimo oo almiita u helo oo jirkana igu khafiifo almiitadana waa almiita iska normaal vant dadkao dhanna oo wada baahanyiin wallaahi nafteeda la igu dhiirgelisa iyo dadkaan almiitayna markaa arkeen waxaan ku dhiirada inaan subaxdii dadkaan ka mid naqdo oo almiitadan ka soo qayb galo adi waxaa bilaabay hore waa uu almiita jira laakiin ma wadi jirin hadda laakiin laba isbuuc saddex isbuuca wada toos inaan u wadaa rajeynaa ahmiyadda leeda walaa waxaa waaye qofku inuu isbedelaa hadduu almiitadan saan oo joogto u wado faa'iidada leeda waxaa ka mid ah qofka inuu jirkiisa caafimaad u helo inuu jirkiis isdhimo inuu jirkiis oo normal noqdo walaa dhallinyarada iyo waayeelka waa la wada imaadaa qof walbana waxuu rabaa inuu qof fudud noqdo oo or ordi karo muddooyinkan dambe dadka ayaa ku baraarugay ahmiyadda uu leeyahay jimicsiga waxaana garoommada lagu arkaa dad badan oo isugu jira dhallinyaro iyo waayeello kuwaasi oo u taga jimicsi mahadsanid nuur xuska maalinta caalamiga ah ee gabdhaha injineerada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay xuska maalinta caalamiga ah ee gabdhaha injineeriyada adduunka munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda injineeriyada soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah gabdhaha u shaqeeya hay-adaha dowladda kuwa caalamiga ah iyo qaar ka mid ah bahda waxbarashada xogeeyaha guud ee hay-adda injineerada soomaaliyeed injineer maxamed xuseen xasan ayaa ka barbixiyey ujeedka munaasabadan waxaa umaleynaha hadda muddo sanaday usii dhowdahay waxyaabaha ay qabato waxaa kamid a inay sameyso community awareness gaar ahaan qeybta engineeringa oo hadda brograamkan hadda u joogno waa qeyb ka mid a community awarenesska inay kor u qaado dhammaan qeybaha kala duwan ee engineeringa saa wada arkeysaa magaca institutionka ma ahan magac u gaaraya civil ama electrical ama architecture waa waxay dhahayaan waxay ku kulansan yihiin qeybaha kala duwan ee engineerinka divisionaha jiro oo guddoomiyaal leh guddoomiye ku-xigeena leh brogaraamyo qabto mar walbo waxyaabaha kale ee hay-adda kor u qaada waxaa ka mid ah qeybta cilmi baarista iyo inay matasho dhammaan injineerada qeybeeda kala duwan waxay kaloo sameysaa collaborationo oo locally ah iyo sidoo kale mataqaanaa internationally oo hadda ka wareysaan waxaa jira institutionna lamid ah ma ahan wax keliya soomaaliya ee leedahay waxaa jira institutionno oo africa ku yaalo oo nalamid ah kuwo waxaa jira oo asia ku yaalo nalamid ah kuwo waxaa jiro mataqaanaa wadamadan america ku yaalo marka ma ahan institution keliya soomaaliya gaar ah marka runtii aad iyo aada ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan leh lagu maamuusayo hablaha injineerada soomaaliyeed qaar ka mid ah gabdhaha injineeriyada soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda soo jeediyay hadallo kooban xafladda aan u sameynay oo aa tahay inaa dhammaan horta inaa lasbarto injineerada waxaa la dhada fakaltiga dumarku ku yaryihiine horta kow inaa lasbarto marka labaadna inaa la xuso dadaalka iyo qiimaha iyo bilicda ay dalka kusoo kordhiyeen jiilka cusubna ee maanta jaan qaadi doono jidka inaanu jeexno aada iyo aad baan dhammaantiin ugu mahad celinaya waqtigiina qiimaha badan aada noo wada siiseen waxaa lagaa rabaa gabadha inay dhiiran tahay yacni waxay reality wuxuu bedeli rabtaa ragay la shaqey rabtaa marka oo aasaaskii la joogo aaday u adagta horta waxyaalaha gabdhaha ay ku nacaysa injineerkan waxaa kamid waa ku qayirmeena waa ku baabeena kuleel waaye ee dhahaan bustady waa inta hore waa inta yani foundationku aa ku jirtid way adag tahay taas xaqiiqo waaye marka markaa meesha imaatid waa inaa qof waaye arag inaad tahay sayidkaa imaatay waxaa lagaa rabaa foormaanka inaa la hadli kartid aad tusin kartid inaa waxay aad tahay
And the relation with the education and engineering is just uh, to shedding light and to encourage our young uh, ladies and engineers to continue and to have more women in uh, engineering, especially in uh, Somalia. Uh, so today I'm not here just to give a speech. I'm here to ignite a fire, a fire of ambition and encourage to our uh, to women in engineering diyaargarowga maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo ayaa waxa uu ka socdaa qeybo ka mid ah dalka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabada toddobaadka xorriyadda ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali xoosh ayaa sheegay in dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ay u diyaargaroobeen islamarkaana ay muujiyeen shuxuurtooda ku aadan xuska maalmaha qaran ee toddobaadka xorriyadda marka intii damaashaadaysa iyo intii qalbiga koog iyo intii maalintaa xusaysa oo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba aad iyo aad baan u bogaadinaynaa uguna hambalyaynaynaa annaguna wataasoo farxaddaanu idinla qaybsanaynaa kooxda waa beri oo ah fankii soomaaliyeed oo oo taariikhdeenna iyaguna mug ku leh oo ilaa wakhtigaa soo dadaalayay oo taariikho badan iyo heeso badan iyo wax tiro badan oo ay leeyihiin la xuso oo mar kasta taagan oo goobtaan maanta jooga iyagana waan u hambalyaynayaa waana dadaalkii laga bartay weeye idinkuna waa mahadsantihiin shacabkeennan aynu maanta wada xalfadaynayno maalmahan oo dhanna saa weeye dalkeenna guul baynu u rajaynaynaa nolol wadaagsan iyo cawaaqib fiican baanu u rajaynaynaa dawladdeenna iyo dalkeenna inaan dhisno weeye inaan hagaajinno weeye wixii curyaaminaya toddobaadka xorriyadda iyo qabanqaabadiisa guud ahaan ayaa waxaa laga dareemayaa degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa muqdisho ka daafurtay hiigsiga qaran ee labada kun iyo lixdanka nuur maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafuray qorshaha hiigsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka hiigsigan oo ka kooban toddoba qorshe qaran oo shan sannadla ah ayaa waxa uu diradda saarayaa sidii ay soomaaliya ku noqon lahayd dal midaysan xooggan nabdoon kana mid ah wadamada dakhliga dhexe meelaha sare kaga jira marka la gaaro sanadka labada kun iyo lixdanka shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare wasiiro xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wakiilo ka socda beesha caalamka iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in qorshahan uu ku yimid aragti maskax iyo dhaqaale soomaaliyeed uusan keliya xoogga saari doonin dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka balse uu wax weyn ka bedeli doono fikirka mujtamaca soomaaliyeed uuna saamaxayo in dadkeenna ay ka baxaan ciriiriga dhaqaale fishinkan waa waxa soomaaliya dadka soomaaliyeed ay doonayaan wuxuu cabirayaa doonitaanka dadka soomaaliyeed ayuu cabirayaa wuxuu cabirayaa codka muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay dalka koonihiisa ka koone ay ka soo dhiibteen markii lala tashtaday sida odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada ardayda shaqaalaha dowladda iyo daayasfaraha ama dadkeenna qurba joogtaha intaba
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo shirka daahfuray ayaa bogaadiyey khubaradii iyo aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee wakhtiga geliyey oo darasyada iyo cilmi baarisyada baaxadda weyn leh
maanta waa maalin aan soo gaarnay oon ka soo gudubnay meel aan dhihi jirnay waxaan rabnaa inaan aan samayno vision twenty sixty la yidhaahdo inaan samaynaan rabnaa oo muxuu yahay iyo definitionkiisa iyo ujeeddooyinka wixiisa aan ku mashquulsanayn safarka aan ku gaarayno meeshaas aan raacayno bullet trainska wuu bilowda wuuna socdaa si fiican uunuu socdaa xukuumadaha jeejeesigooda waa run waa caqabad wixii hore daaday wax cusubaan doonayaa dadkii hore dir dhar dad cusubaan rabaa waxyaabaha aan ku mashquulsanayn waayihii dambe waxay ahayd dad inaan u sheegno tusnana qof kastoo soomaali ah ee dowladda u shaqeeya dowlad soomaaliyeedoo u shaqeeya xasan sheekhna uma shaqeeyo shalayna madaxweyne farmaajo uma shaqaynayn maalintii kasoo ma aha qofka shaqaalaha dowladda ee ciidanka ah ee civil servantiga ah ee diblomaadka ah ee maxaan ku dhaahda wuxuu u shaqeeyaa dowlad soomaaliyeed aaminaadda noocaasa waaye waxa keenaya inaan horay u soconno oaan hore u sii soconno guddiga doorashooyinka qaranka ayaa agabka diiwaangelinta codbixiyaasha geeyey magaalada dhuusamareeb cabdifataax axmed macluw ayaa soo jeedinaya guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka ayaa agab diiwaangelin ah ahna agabka diiwaangelinta codbixiyaasha waxa ay ka dejiyeen garoonka diyaaradaha ogaas nuur ee magaalada dhuusamareeb abuukar daahir gudoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in dhowaan deegaanada maamulka galmudug ay ka bilaaban doonaan doorashooyinka codbixiyaasha islamarkaasina guddiga uu qabanqaabinayo in la yegleelo goobihii loo sumadeeyey in doorashooyinka codbixinta iyo diiwaangelintaba ay ka dhacaan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa wax kabedel ballaaran ku sameeyey hanaanka doorashooyinka dalka kaasi oo loo mideeyey guud ahaan maamul goboleedyada qaybta ka ah xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya
maantii waxaan kula wareegnay alaabtaan aad u jeedaan ayaan halkan kula wareegnay oo nooga timiday xarunta guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka magaaladan dhuusamareeb ayaa mar dhow waxaa ka bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa maantay noo soo gebagaboobaya tababarka dadka diiwaangelinaya codbixiyaasha maanta waxay noo tahay maalin weyn oo aad u farxad badan oo reer galmudug maanta wixii ka dambeeya waxay aadi doonaan diiwaangelinta codbixiyaha taasoo lagu dooranayo dadkii ayaga mateli lahaay insha allah waxaan rajaynaynaa deegaanka galmudug waa deegaan amni ah oo dowladda galmudug ay ka shaqaysay dhammaantiis waxaan noo qorshaysan inaan ka qabanno doorashooyinka golayaasha deegaanada waxaa si rasmiya noogu furmi doona haddii alla yidhaahdo diiwaangelinta codbixiyaasha waxay noo tahay maalin weyn oo qiimo badan kuna farxsanna dadka reer galmudugna ay aad iyo aad ugu farxsan yihiin markaan dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo wariyeyna nuur maxamed cabdi
sarifka lacagaha khaalaad boqolka dollar ee lacagta maraykanka ah suuqyada magaalada jowhar qabashadu waxa uu ka marayaa laba milyan sagaal boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta uu yahay saddex milyan iyo soddon kun qiimaha maciishada iibka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska xamsaa ah suuqyada magaalada jowhar waxa uu ka marayaa toddoba iyo labaatan dollar halka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga uu yahay lix iyo toban dollar kontonka kiilo ee bariiska dalka waxa uu suuqyada magaalada jowhar ka marayaa toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga shan iyo labaatanka kiilo ee burka waa shan iyo toban dollar halka shan iyo labaatanka kiilo ee sokorta ay tahay sagaal iyo toban dollar dhibic shan oo lacagta maraykanka ah tobanka kiilo ee baastada ah waa toban dhibic shan dollar halka kontonka liitar ee saliidu cad ay tahay kow iyo soddon dhibic shan oo lacagta doolarka maraykanka ah koombada geleyda ah waa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka digirtu ay tahay soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga salbukadu waa shan iyo labaatan kun masigada waa laba iyo toban kun lowska waa shan iyo toban kun markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa ugu dambeyntii go-aansatay inaysan lasoo saxiixanin goolhaye meyka oo ka tirsan ac milan suuqa kala iibsay xagaagani sida laga soo xigtay sky sports news wararka chelsea la xiriira mignan ayaa soo dhameeyey iyadoo balas ay haatan haysato afar goolhaye oo kuwaasi oo qeyb ka ah cayaaraha ee xeeadkaani wararka ayaa intaasi waxaa ku daraya in laba gool haaya ay xagaagani ka tegi doonaan kooxda chelsea iyagoo raadinaya wakhti ay si joogaan cayaarahani xubintaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warka subaxnimo ee raadiyo haysanay nabadgelyo